bismillahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xilligan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeennimo axada oo ay isniini soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha afraad sannadda laba kun lix iyo tobanka hadduu allah wadale raalli ka noqdo qodobada barnaamijka dhacdooyinkan caawa idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta magaalada muqdisho ka furay shirka madasha wadatashiga qaran ee looga hadlayo laba kun lix iyo tobanka iyo doorashooyinka soomaaliya la qorshaynayo inay ka dhacaan iyo qaabka ay noqonayaan waxaa shirka ka qayb galaya xubno ka kala socda hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo xubno kale ay ka mid ahaayeen waxaa looga hadlayaa muddada uu shirkaasi soconaya laba kun lix iyo tobanka iyo doorashooyinka nooca ay noqonaysa soomaaliya inay ka dhacaan iyo qaabka loo wajahayo doorashooyinkaasi iyo sida ay noqonayaan intaba hadal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu furitaanka shirka ka jeediyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa waxaan kaloo barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa dhegeystayaal oo aad ku maqli doontaan ciidamada kumaandoosta soomaaliya oo howlgalla ka fuliya deegaano ka tirsan jubbooyinka kuwaas oo lagu baaxsanaya kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab macluumaad ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa kulan looga hadlaya doorka haweenka ee siyaasadda dalka ayaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay waxaana ka qayb galay kulankaasi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe ayaa iyana xubnihii ka qayb galay hadallada ka jeediya ka mid ahaa macluumaadkaas iyana barnaamijka ayuu qayb ka noqon doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaan dhacdooyinka caawa idinkugu hayaa waxaa farsamayn doonaa maxamed cabdiqalaf anigoo warcadiya barnaamijka oo idinla socodsiinaya mar kale iyo dhacdooyinka maanta aan ku bilaabay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta magaalada muqdisho si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadatashiga qaran ee ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha soomaalida waxaa shirka furitaankiisa goobjoog ka ahaa oo hadal ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo furayba sidoo kale ra-isul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarki ayaa isaguna goobjoog ka ahaa iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa iyana shirka ka qayb galayay maamulada sida puntland galmudug jubbaland maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale xubno kale oo beesha caalamka ka socday shirka inta uu socda waxaa looga hadlayaa laba kun lix iyo tobanka iyo doorashooyinka soomaaliya ka dhacaya qaabka ay noqonayaan iyo habka loo wajahayo howshaas oo hogaamiyaasha soomaalida muddada shirka uu socdo ay isla jeexjeexi doonaan islamarkaana go'aano laga sugayo si mustaqbal ifaya ay soomaaliya ugu hogaamiyaan mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa hadal ka jeediyey furitaanka maanta kulanka madasha wadatashiga ama shirka madasha wadatashiga qaran ee muqdisho ka furmay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sidan soomaalida aan jeclaan lahayn miiska sooma saari karo laakiin waddadii soomaaliyadaas aan jecelnaas wada badan lagu gaari lahaa mustaqbalka ayaan sii calaamayn karnaa oo aan sii tilmaami karna sii qaadi karaa si berri aan u gaarno muxuu ahay soomaaliyadaas quruxda badan dhammaanteen aan ku wada riyoonayno oo aan wada jeclaan lahayn inaan aragno markaa dulqaad iyo waxay nooga baahan tahay ilaa hadda wixii aan soo qabanay runtii wax soomaalidu ay maanta kaasha ka kuna faanaysa waayo dalkaani ruuxiisa garkaa in laga saaro maanta waxaan ka hadlaynaa waxay tahay dowlad soomaaliyeed oo maxaan ku ihahday qarannimadii iyo dalkii iyo mas-uuliyaddii u taagan inaan sii xoojino way jirtaaye aan sii xoojino u dhuma usii dhamaystirno maxaan ku yidhahday si oo dalka oo dhan hal dowlad qaran oo dalkan maqasha dadkiisana maqasha nidaamkiisana maqasha aan agu yeesho taas oo ku imaanaysa dadku middaa ay dhisteen iyo dadku midda ay haddana isu geysteen midda dhexe oo la wada leeyahay ah iyo midda maxaan ku leedahay gaargaarka loo kala sameeyo dhammaantood u wada adeegayo midda guud ee dalka dowladnimadiisa waaye inaan marka tanasulaad badan arrintaas aan ka samayno aan rabaa inaad la xasuusiyo oo keliya dadaal badan aad samayseen shalay wixii jiri wax ka qurxoona maanta jira gobolla dowlad goboleedyada maanta noo dhisan wax weyn oo qiimi badan oo dhinaca amniga dhinaca horumarka dhinaca adeega bulshada ay dalka kusoo kordhiyeen way muuqataa dabcan birina way kasii kasii qurxanaan doontaa way kasii xoog badnaan doontaa laakiin si kastoo aan arrimahaas maxalliga localka aan uga shaqeyno ku qurxino ma jirto dowlad goboleed inta keligeed istaagtahay dowladdii soomaaliya waaye ama qarankeeda wakiilka tahay la dhahay midda dhexe oo marka qaranka wakiilka noogaana waa inaan isugu tagnaa oo aan ayadana xoojinaa iyaduna markeeda ay markaa kuwa kale ay sii garab istaagtaa oo sii xoojisa dowladdan dhexe waxay u taagan tahay danta dal danta dadka dadkiina madaxdoodii adinka ah marka idinka inay idinla fududayso oo ay idinka marisho waxa aad kali keli guud ahaan u qaban karin waayo waxaa la isugu keenay laakiin maanta ma aha midii maxaan ku lahay amuurihii iyo deegaanada ka muxuu ahay faradiginayahay iyo rabitaan dadkiina adinka u tahay waxaan rabnaa inaan sheegno dowladda federaalka caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya muqdisho degan markay dhammaystiranto dowlad goboleedka habka socota ee hiiraan iyo shabeellada dhexe n afiif iyo ex control intii ka dhexaysa ee imaanay inta kale dabcan dowladda dalkaana ka taliso laakiin adinka ah extendedhan gacantii fogeed ee dowladda dhexe ee dalkao dhan iyo meel walba oo joogto ka tegeysa adinka ah in laysku xeeriyo marka waxaan isu qabanay mid keligii goori istaagay dowladda dhexe ma jiri karto haddii aanay goorigooradaan aanay xoogsanin oo aanay dalka mas-uuliyaddiisa kasoo kaxin oo aynan ummadda ay muxuu ahay matalaan aanay danaheeda iyo masaalixdeeda aanay u istaagin ee guud ahaan masaalixdaasi danahaas loo istaagayso marka maanta waxaan xeerinaynaa waktiyada iyo dhibka badanna iyo caqabadaha jira qaar ka mid aan ka ka gudubno oo ah dalka in aan sharciyadii dadka soomaaliyeed dowladda dhexe ay siiyeen afar sano soo shaqaysay ama goboleedyada maanta jira in badan kamid ay kasoo shaqaysay soo dhistay sharciyad siisay inta dhiman inay u dhamaystirtay u taagan tahay ayadiina waktigeeda oo dhammaaday marka maanta casuulimaday taladii iyo tallaabooyinkii waayaha dhan aan kasoo shaqaynayno ee laba kun iyo lix iyo toban sidii aan uga gudbi lahayn annagoo wax badan gadaal gadaal soo dhigay korosiima inaanay jirin gadaal soo dhigay sida aan jeclaan lahayn oo hal qof iyo hal codax inay dhacdo inaanay suurtagalahayn gadaal soo dhigay haddana wixii kala suurtagal oo dhan inta ka soo shaqaynay modal laga doodo oo maxaan ku lahay laysa soo wargarto u yaallo tafaasi tafaasiishiisii iyo siduu u dhaqangeli lahaa oo maanta aan u keeni lahayn baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee ka kooban labada aqal sidii aan u dhaqangelin lahayn u jirsiinaya markuu jirana wixii dhimanna isagoo usii dhamaystiri lahaa institutionska maanta noo yaalla in sameyna arnaayo waxaa kooka waa labadaas aqal aqalki sare iyo aqalki hoose inaan sameyno kadibna anigu markaa wuxuu dhinaaya ama madaxdii sameynteedii ama hogaamadii dalka ee kala duwanaadisidoodii iyo shuruucii wixii ka dambeeyo meeshaas ka sii hana qaadkeedii ahay in ay muuqataan waa arrin aada iyo aada muhiim ah annadu wixii hore aan haysana haysano oo aan iska ciladeyn iska ceebeyn iska ridin inaan kana kusii darshano mulkiinta mulkiinta la soo saaray wey dhismaha maxaanka aada iyo aada maadcelina mar kale waktigiina qaaligaha iyo mulkiina gaarka dhinac walbalaad soo horteen meesha ay maanta loo joogtana waa meeshaas halkaasaan ka dhaqaajinayna ajendaheenu waa processkii laba kun iyo lix iyo toban electoral processkii aan murankiisa kusoo hesheeyey sidii usii dhaqaaqan ala implementation ogeli lahaa inaan ka hadalno waxa kaloo noo yaallo ayadana inaan wax iska ajendaha koobaad waa markaasa waxa kaloo noo yaallo inaan wax iska dhahno u baahan ayadana arrinta ku saabsan security-ga dalka iyo documentation-kiisa kamid tahay siyaasadda dowladda federaalka ee soomaaliya ee security-ga iyo qaabdhismeedka security-gaas iyo lebalada kala duwan uu leeyahay mid laysku wada raacay oo la wada leeyahay oo laga wada shaqaynayo oo qolo walba mustawada ay ku lahayd doorka ay ku lahayd ka qaadanayso inuu amniga dalkana waayo waana markii ugu horreysay ee siyaasad amni oo dalku uu leeyahay oo heerarkeeda kala duwan aan bilaabi doonin waxawaaye hagaajintii waa bilow ayuu dokumentigii markaan kala qaadan doona go-aan gaaristeeda waa laga yaabaa mar dambe inaan sugu nimaado iyo la tashigeedii inaan ayadana hadda aan la qaadiyo qodobka kale wuxuu yahay arrinta ku saabsan ayadana constitutionka dalka waktigiisu dhamaaday kumeelgaadka awalba ahaa laga yaabo inuu kumeelgaad sii ahaado laakiin u baahan in uu meeshu hadda jooga laga qurxiyo oo laga dhaqaajiyo laga hagaajiyo oo ah waxa sharciyadda iyo awoodaha dalka lagu maamulayo waxaan siinay naga duwayo mustawahan mas-uuliyadda aan hayna awgeed muwaadiniinta caadiga ah shalay muwaadin caadiga aan berina waan noqon doonaa maanta xilka aan hayna waxaan ku haynaa wuxuu yahay waa sharciyadaas constitutionka ee tilmaamaya inuu dalka federaal yahay ee tilmaamaya awoodaha kala duwan ee laleeyahay wixii aan noo cadayn ama nagaa waxaysan aan hagaaji doonaa qaabka ayada inaan wax iska dhahno inta aan joogno shirkeena saddexdaas qodobaan u malaynayaa ugu muhiimsan aan ku bilaaban doona haddii aan la yidhaahdo waa isme dhaqangelinta modelkii aan kusoo heshiinay doorashada laba kun iyo lix aada iyo aada mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo shirka madasha wadatashiga qaran maanta si rasmiya magaalada muqdisho uga furay hadalna halkaa ka jeediyey shirkaasina muddada uu socon doono waxaa hogaamiyaasha soomaalida laga sugayaa inay ka soo saaraan go-aanno wax ku ool ah oo dalka ka saari kara marxaladda hadda uu ku jiro waxaana si gaara diiradda loogu saarayaa laba kun lix iyo tobanka iyo nooca doorasho ee ay soomaaliya wajahayso hadduu eebaydmo barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanaya waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay kulan looga hadlayay doorka ama kaalinta haweenka ee siyaasadda dalka maadaama qoondada siyaasadda laga siiyey haweenku ay tahay boqolkiiba soddon waxaana haweenka kulankan ay la qaateen wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig waxaase kulanka ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe oo ku hadlaysa codka haweenka ee kulankaasi ka qayb galay iyadoo kadibna uu halkaasi hadal ka jeediyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig dhammaantiin suxufiyiinta iyo waxgaradka haweenka waa salaamantihiin salaam kadib waxaan qabaa wixii la sheegi lahaa waa la sheegay gabdhaha soomaaliyeed afkaarta ay rabeen ay kusoo gaarsiiyeen waa kusoo gaarsiiyeen waxaan ogahay inaadan u dareen lahayn oo aada og tahay xogta soomaaliya iyo xaaladda maanta meesha ay marayso waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaan nasiib u yeelannay inaan kula kulanno waxaan kaaga mahad celinaynaa waktiga maanta aada noo timiday oo ah wakti aada iyo aada ciridugu ah shaqada aada qaranka soomaaliya u haysay haddana inaad ka fadishay in gabdhaha soomaaliyeed aada la fadhiisato oo aada maaragta qiimayso oo ay kuu soo gudbiyaan wixii fikir iyo talo iyo afkaar ay leeyihiin aad baan kaaga mahadcelinayna mudane wasiir gabdhaha soomaaliyeed sida hore loogu sheegay hoolkan gaarka ah iyo meeshaan gaarka ah ee aada u jeedo astaanta lagu xarday oo kulligeed ku salaysan taariikhda ummadda soomaaliyeed oo safaniirka ah inkastoo meeshu ay yaray noo noo kooban tahay haddana waxay xambaarsan tahay xigmad weyn ayay xambaarsan tahay waxaan u dooranay hoolkan oo ay samaysay marwe wasaare sheekh xuseen oo ah halgamo weyn in gabdhaha soomaaliyeed inta calaamad ah ee halkaa ku taalla ay horseed ka ahaayeen halgankii xorriyadda lagu dhaliyey halgankii ummadda soomaaliya calanka ay ku qaadatay halgankii soomaali ay soomaali ku noqotay inay horseed ahaayeen dowladnimada inay horseed ka ahaayeen talada dalka inay horseed ka ahaayeen isla markaa markii dalkana gurguray dadkii sabatabixiyey ee dowladda runtaa u noqday ee badbaadiyey sida loo sheegay horeba inay ayaga ahaayeen ilaa iyo haddana biduuni shuruud inay yihiin kuwa dalkooda u taagan dowladnimada u taagan daafaca u taagan jiritaanka ummadda u taagan hooyo u ah oo dalka hooyo ah sidaas darteed gabdhahaasi qaaliga ah gabdhahaasi qiimaha badan gabdhahaasi adduunka wax lamida aan la arag ee leh taariikhda fog ee soo jireenka ah oo ay ka dhaxleen awoowayaashood iyo ayayayaashood waxay diyaar u yihiin inay dalka dhisaan waxay diyaar u yihiin inay amniga ka shaqeeyaan waxay diyaar u yihiin inay cadaaladda soo celiyaan waxay diyaar u yihiin inay soomaaliya isku soo noqoto oo boggooda isu xaaraan oo dib u heshiisiiyaan ilaan ayaa wada dhalay laakiin markay miiska talada ka maqan yihiin markii xukunka dalka ay ka maqan yihiin markii la yaso oo la diido doorkooda shariifka ah iyo qadarinta ay leeyihiin ee sida jaranjarada oo kale guriga inta lagu dhiso banaanka lagu tiriyo qoraxda ku baaba'da laga dhigo dalkan wuxuu ku sugan yahay khatar ku sugan yahay hooyo waa ku oydo waddankan hooyo waa ku dhibtoota waddankan hadday haddana taladiisa ka qaybgeli weydo ee banaanka laga fariisiiyo ee ay marti ka noqoto soomaali waxay ku jirtaa khataray ku jirtaa soomaaliya see khatar ka badan haweenkeenu waa garaa inaan marka iscalool xumayno oo aan caloosha ka bukanno oo xaqa aan dalka iyo dadka ku leenahay ay dib ugu soo noqoto haddana rajada aan haysano iyo waxa aan soo dhisan ay naga baaba'aan waxaan ka door bidno inaan hadalno waxaan ka door bidno inaan istaagno waxaan rabnaa oo maanta aan kuugu yeernay waa maalin taariikhi ah horaa loo sheegay meelahi aan soo marnay niyaddeenna ilaahay og yahay daacad baan nahay adiguna daacada dalka iyo dadka u tahay in kulankaan maanta aan isugu nimaado oo soo fadhiisanno waa taariikh waa wax qormi doona sida xaawataanka halkaa ugu sawiran tahay ayaa shirkaan ugu sawiri doonaa carruurta dambe iyo jiilalka dambe ee haweenka soomaaliya ay qabteen waa iga sheeg mas-uul dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabnaa kow masiirka ummadda soomaaliyeed ee maanta loo fadhiyo magaalada muqdisho oo ay fadhiyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka ah in codkeenna iyo masalaadeenna iyo rajadeenna iyo waxgaradnimadeenna iyo aqoonteenna iyo taladeenna lagu biiriyo oo aan ku yeelanno dad nooga qayb gala oo noo fadhiista taa waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan rabnaa dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhowaan insha allah hawshiisa la geli doono inay noqoto tijaabadii ugu dambaysay dowlad goboleedyada oo lagu arki lahaa in haweenku ay qiimo ku leeyihiin dalkan iyo dadkan haweenka soomaaliyeed ee gobolladaas ku nool waa haween soo jireen ah waa haween dhaqan iyo taariikh fog leh waa haween waxtar iyo aqoon leh waa haween ay soomaali ku nooshahay dhaqaalaha ay soo saaraan saas darteed inay talada dalka iyo maamulka dalka ay noqdaan ugu yaraan boqolkiiba soddon in wasaaradda arrimaha gudud guduhu ay noo ballan qaado nala xaqiijiso dabaaldegeedana marka dawladda la dhiso aan u wada dabaaldegno annaguna aan ka abaal kadib halgan dheer iyo isbeddel taariikhi ah ayaa soomaaliya soo martay kan waa kii two thousand sixteenka la rabay in dawlad soomaaliyeed oo kale inay ku dhalato annagu waxaan nahay markhaati waxaan markhaati ka nahay wixii la soo maray waxaan xog ogaal ka nahay waxa danta u ah ummadda soomaaliya waxaan ehel u nahay soomaalinimada waddaninimada iyo dowladnimada waxaan rabnaa in sidoo kale wasaaradda arrimaha guduhu ay qaadato waajibaadka ah in dumarka la xaqiijiyo qaybaha kala duwan ee maamulka talada dalka iyo siyaasadda isbeddelkeeda ilaa heer madaxweyne inaan ka qayb galno gacanna nalagu siiyo ballanqaadna aada noogu samayso sababtoo ah taageeradeenna iyo waddanka inaan dhisno keli ah ma aha inaan jaranjaro noqonno waa inaan talada ka qayb galno waa inaan miiska fadhiisanno waa in isbeddelka la rabo soomaaliya inay gaarto aan horseed u noqonno oo hooyo u noqonno oo ku maragtay ee ku shaqayno ee ma aha wax inta nalaga qaato codkeenna hadhowna nala leeyahay maaragtay sidii dhici jirta oo kaleetood saaray noqotay iyo saaray noqotay boqolkiiba soddon ugu yaraan in banaanka lasoo dhigo sidii madaxweynaha uu hadda hore ka hor u ballan qaaday prime ministerka u ballan qaaday guddoomiyaha baarlamaanka u ballan qaaday in boqolkiiba soddonku aysan ku darmin sheekada ee banaanka la dhigo oo kuraastu waxay ku imaan doontaa sida ay ku yimaadaan ragga gabdhaha iyo raggu laba xisbi ma kala noqonayaan hal meelay ku imaanaysaa four pointy five baa la guddoonsaday wixii la isku raaco annaga waxaan ka qabna lama arko waayo wax hadda kama bedeli karno laakiin xaqeedii mar walba waa dhuusan yahay four pointy five kaa la go-aansaday xaquuqda aan ku leenaha waa naqaanaa baarlamaanka dhismi doona siddeetan iyo laba gabdhood ayaa ku leenaha oo ka imaanaya qabaa'ilka soomaaliya ayaa ku leenaha waxaan ku xisaabtamaynaa marka la fiiriyo dhallinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada ilaa boqol ilaa boqol iyo mataqaanaa dhowr ee gabdhood inay soo fadhiisan doonaan miiska talada ee baarlamaanka kansar iyo kororsan imaan doonaan waxaan rabnaa kursi gabar u leedahay inuusan wiil soomaaliyeed hawaysan iskula dayin una dagaalamin si kasta maaragtay in maar arrintaas annagu diyaar ahna waan u soo jeednaa dawladdu gacan nagu siiso gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu gacan nagu siiso gaar ahaan cabdirashiidow aad gacan nagu siiso oo nagu aad iyo aad umahadsantihiin intaa waa ujeedadeena mana kala tegayno waa isu imaanayna waa wada shaqaynaynaa shaqadana kama baxno habeen iyo maalin waa taagannahay wasaaradda arrimaha gudahana waxaan unahay garab iyo hiil iyo hoob waxaan diyaar unahay wax kasta oo dalkeena iyo iyo danta ummadeenu ku jirto inaan masaad ka noqono sida iyadoo haddaba maaragtay idinoo dirin aan ugu taagannahay oo aan uga shaqaynayno soo dhawow raali naga noqo
sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan la kulanno intan oo gabdhood oo runtii ah dadkii sharafta lahaa qiimaha lahaa hawooyinka ahaa hooyooyinka ahaa ee ku noolaa soomaaliya ama gobolla hay ka yimaadaan ama ha joogaan caasimada dhammaantiin sharaf bay noo tahay runtii muddo badan qaar badan oo wada shaqaynaynaa ku jira qaarna dabcan siyaabo kala duwan unbaan idiga warhaynay ama aanaan isugu imaanay intaa marka laga tago annaga wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan iyo shaksi ahaanba waxay noo tahay sharaf weyn inaan intaan oo walaalaheena oo dadkii la nabarka u ahaa arrimaha dalka inaan la kulano dalka soomaaliya iyo caalamkao dhanba haddii horumar laga hadlaayo amni laga hadlaayo waxqabad laga hadlaayo dumarku waa kaalinta koowaad mar walba runtii wax layska dhahaa ma aha mana aha wax dadka qaarkood laga yaaba inaisaga dhahaa laakiin xaqiiqda dhabtaa waxa waay waddan markaa la rabo inuu horay u maro inuu hagaago inay wax u dhismaan waxa waye dumarku kaalinta rasmiga ayaga qaatay dumarku hogaaminaynin ama qayb ka ahayn oo lafdabar ka ahayn inuu najaxo o adagta intaa marka laga tago aniga waxaan xasuustaa xilli magaalada muqdisho aada xaaladda u aday guud ahaan soomaaliya kalena dhammaan waddanka soomaaliya waxaan u malaynayaa puntland iyo somaliland marka laga reebo meel aan gacanta cadowga jirin ma jirin marka laga reebo qaybo ka mida magaalada muqdisho laba kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii dad badaan oo maanta halkan fadhiya xilligaasaan wada shaqaynay wasaaradaanaan jooga anigaan hadda joogo magaalada muqdishona runtii waddadan maka almukaramaya inta dhinacan ka ah waxaa marka lagama maarmaana dadka soomaaliyeed waxay fahmila ay yihiin marka la rabo waddankan inuu hagaago waa in ay hogaamintiisa iyo shaqadiisa iyo taladiisa ay ka mid ahaadaan dadkii soo joogay xilligaas qof afartan sano konton sano labaatan sano dalka ka maqnaaya imaanaaya waxaa loo dhiibayaa taladii meelii ugu muhiimsan mana yaqaano shalay maxaa dhacay xaggee la joogay yaa wax ka soo qabtay yaa xogogaal dadka inta in lala tashado mudan iyo inta aan xog haynin asaga shal u yimid kuwa la taliyayaasha u noqday u yimidna waxay noqonayaan kuwa ka daba yimid asaga waxaa meesha ka baxaaya tiimkii wax qaban lahaa ee xogogaalka ahaa ee markii madaxtooyada derbiga lasoo fuulayo ogaa sidii looga dejiyey ogaa meeshii la mariyey ogaa sidii loo wada macaamilay loogaa meeshaanaan hadda joogno horteeda biya biya taangiyo alkayabato taangiyo aa lagu qabsado wixii dhacay in la ogyahaa la rabaa xaggee la galay xaggee gudka qodan yahay xaggee maxaan ku idhaha miina ku aasan tahay xaggee maxaan ku idhaahdaa dad lagu aasay xaggee maxaan ku idhaha waxaan o dhan waxa sheeko isku wada xidhan waayo oo haddii sheekadaas meesha ay ka soo furmaysa aan laga soo bila baashi xujada iyadoo lashee aroosyada iyo xarigga haddaad meesha uu ka xiran yahay aada heli weydo waxa dhan ayna furmayn siyaasadan wadanka iyo amnigan wadanka iyo horumarkan wadanka waa silsilad u baahan in furi laho markaasna dhanna ay isku wada xidhiidhsanto oo ay sheekadii furfuranto laakiin waxaa dhacaysa maalin walba meel aan khalada laga laga yaabaa in laga laga abaaro taa waxaa uga jeeda dadka soomaaliyeed ee waxtarka ah ee waxgalka ah ee xogogaalka ah ee ama muqdisho ha noqoto ama gobollada kale iyo degmooyin kale ha noqoto mas-uuliyadda iyo talada iyo waxqabadka dadka laga rabo waa dadkaas dadka walaalaheena ee maqnaa ee dibadda jiray ee muddo badan ku maqnaa waxaa sax xuquuqay leeyihiin waxay leeyihiin in ay door ka qaataan waddanka horumarkiisa iyo maamulkiisa laakiin kaalintee wa kaalinay ku habooyin qofka marka la keeno meeshaan wuxuu u baahanya ugu yaraan laba sano inuu barto dadka iyo dalka iyo deegaanka xataa hadduu joogi jira waddanka soddon sano afartan sano ka maqnaa waxbaa isbedelay wax badanaa isbedelay waxaan aragnay dad markii la keeno mas-uuliyadda loo dhiibay ay noqotay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada inaad kaxaysa maana aan tegi karin mas-uuliyadaana laga rabaa qaran baa laga rabaa inuu hogaamiya laba sano saddex sano laba sano saddex sano kabacdina meesha waa la kaxeeyo mid kalaa la keena asna oo sidii oo kalea haddana mid kalaa la keena haddana sidii aan ku jirna baaris horta meesha ka lumsanta halkaas waa idinka keliya kaalinta kama maqlin dad badan oo kalaa ka maqan laakiin waxaan ku dadaalaynaa inagoo oo dhan inaan soo celinno kaalintaas oo dadkan yaa xogogaal u ah yaa daawadii og dadkii qof dadkii ogaa markii meesha lagu xanuunsada yaa dawada yaqaan see loo daweeyaa dawadaas xaggee ka imanaysaa labadan qof maxaa dhex maray maxaa ayaantii lagu xalliyay arrintaas xaggee joogtay oo oo ballanta ku ekayd waxaasoo dhanaa loo baahan intaa marka laga tago arrinta haweenku dumarka soomaaliyeed runtii aniga arrinta oo wadatashiga iyo shirkan iyo iyo barnaamijkiisa dabcan hawshii waddanku waa ballaarantay hawlo badan oo kale abaarihii iyo dhismihii dowlad goboleedyada iyo arrimo kalen oo badan oo dhinaca amniga ah ayaan aada ugu mashquulsanayn cidda ka qaybgelaysa iyo ciddaan ka qaybgelaynin wax badan oo aan kala socday ma jirto laakiin hadda waa waa wada gaarsiiye intaa fadhina madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo kulli waa wada gaarsiiye mid kastoo iyaga ka mida inuu og yahay inaan fariintaa gaarsiiyo intaasna kagama degayno waa ka daba tegaynaa dabcan waxaan soo jeedin lahaa tiam idinka idinka mida inaad ilaa shan qof iska magacooda ninkiina o dhan waa fiicnaan laha inaad wada tagtaan laakiin waa adag tahay in laysla helo shaqooyin badan la leeyahay shan qof oo idinka idinka mida inaad noqdaan inaad u kulantiin haddii taladii wixii talee horay u dhacay ee horeeyeyna ee wanaagahe wixii lagu ballamay ay ku jiraan in sideeda lagu taageero wixii dambana dabcan haddaad shirka joogtiin oo aad goobjoog tihiin waxba ma hallaabayaan waxbabaa sii hagaaga arrinta ku saabsan lambarka haweenka la siiyey ah boqol kiiba soddon waa run waa hore oo hadda xilligaan hadda laba kun iyo labayo tobanka waa la sheegay laakiin ma hirgelin ma hirgelin waxaan xasuustaa berigii imbegaanti boqol kiiba labayo toban ay ahayd markaasuu ku soo dhowaa boqol kiiba labayo toban ahayd boqol kiiba siddeedaa ka hirgelin boqol kiiba soddonku ma aha haweenka waxaa loogu talagalay waa ugu yaraan waxaa la rabaa inay noqoto ugu yaraan taana siday ku hirgeli lahayd waxaa loo baahanya in laga wada shaqeeyo dabcan mas-uuliyintu waa waa waa qoraalkii ay soo saareen waa jirtay haddii qoraal haddii lasoo saaro oo la seexaan in laga dhabeeyaa loo baahanya ayagana waa hawl u taala inay ka dhabeeyaana laga rabaa waxaa soo haray barnaamijka ku saabsan sidee loo hudhiyaa waxa hadda wixii waa qoran yihiin madaxdii waa ku dhawaaqeen waa sheegeen laakiin walwalku waxa waaye ma hirgeli doonaan ma hirgeli doonaan waa hadda waxaa ka hadlaysaa cabsi aad jirta waxaanay armay sidii horeo kala noqotaa inayna noqonin in laga shaqeeyo waay waa idinkala shaqaynaynaa annaga waa ballan qaadaynaa waa ballan qaadaynaa inaan hormuud ugu noqono cid kasta oo hawshaas nagala qayb qaadanaysa haweenka because haweenku boqolkiiba soddonka ay qaataan ama boqolkiiba kontonka ay qaataan ama ka badan ay qaataan macnay samaynaysaa waa aragnay maxaanku idhaahdaa caalamka haddaa fiirisid meelaha xisaabaadka accounting iyo securityga meelaha muhiimka ah haweenaa loo dhiibaa sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa tensionkeeduna uu ka duwan yahay gabadha wiilka uu ka duwan yahay waxaa laga yaabaa gabadh hadda maanta haddaa isa salaantaan jidka isku salaantaan laba sane ka bacdi haddaa isku hor timaadaan ayada way ku garanay laakin ma garanaysa wax la og yahay wa haddaa laba sane ka bacdi isku hor timaadaan ayada way ku taqaanaan laakin ma taqaan dabcan dareenkooda ah xagga xisaabaadka iyo maamulka iyo taxadarka badanna inay leeyihiinna waa lagaba maarmaan dabcan wax kalena waa usii dheer yihiinoo waa de qof maxaanku idhaahdaa laga yaabo hooyanimada iyo iyo iyo waxyaabo kaloo rabaanion ay ku sameeyey ama ay kiwgeeda ama maskaxdeeda inay waxaasoo dhani ay ay caawinayaan waxaan rabaa marka annaga waa ku mahadsantiin inaad noo yeedheen waa ku mahadsantiin inaadna weydiiseen dareenkiina noo soo gudbiseen isla mar ahaantaana aad aad aad noo soo bandhigteen sida aad uku rabtaan annaga waxaan diyaar idin la nahay inaan intii tabartayada qaybtiin idinkala qaadano idinku horkacno albaabada idinla garaacno miiska idinla garaacno qoraalada laydinku daro iyo inaad miiska fadhiisataan oo intaa marka laga tago arrinta ku saabsan dalka hadda mas-uuliyaddii waaba badatayba dawladda federaalka oo laba aqal ah golaheedii wasiirada agaasimayaashii iyo iyo iyo iyo hay-adihii faraha badnaa ee dawladda baarlamaanadii dawlad goboleedyada wasiiradii dawlad goboleedyada shaqaalihii dawlad goboleedyada waxa waaye waxa waaba naga badan yihiinba haddii hadda si fiican la yidhaahdo ha loo maamulo waa naga badan yihiin gabdhuhuna ka badan ay ka heli karaan intaa marka laga tago barnaamijkan maanta aniga aad igu yeedheen runtii raalli aan ka ahay waxaa idin ballanqaadaya inaan inaan inaan inaan ka mid ahay ururka haweenka haddii aan la yidhahdo dalkan sidaa aan sheegaba dadka xogogaalka hadday qabtaan mas-uuliyaddiisa waxbaa hagaagaya sababtoo adiga markaa u tegtid qof aadan weligaa arag oo hadda yimid iyo qof weligii joogay oo ku yaqaana yuu yahay qofkaa muxuu qabtay muxuu galaa macnay leeda macnay kala leeda dadkan dalkan ani mar badanaan ku celcelinaya mar walbar waa sheega waddankan wuxuu u baahan yahay dadka xogogaalka inay shaqadiisa qabtaan taas waxay macno samaynaysaa dadka actually dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga waa loo baahan yahay aadaa looga baahan yahay laakiin kaalintee waay kaalinta looga baahan yahay kaalinta looga baahan yahay ay marka hore markays dalka waa joogeen laakiin waa ka tageen labaatan sano soddon sano waxbaa isbedel shan sano magaaladan haddaa ka maqnaata markaa timaado waxbaa isbedel inaad la qabsato mudday qaadana markuu qofku yimaado waxaa la rabaa laba sano saddex sano horta systemka inuu ka mid ahaado jiro oo shaqeeyo hadduu ciidamada tahay in ciidamada inuu la shaqeeyo asagoon mas-uuliyaddaa sarahaynin hadduu wasiir noqonayo inuu la shaqeeyo agaasime iyo uu soo noqdo hawlihii tagakuraad uu noqdo xisaabta iyo qoraalada quruxda badan ay soo barteen iyo maxaanku idhaahdaa sida gaalada loola hadlay sida fiican u yaqaanaan iyo xafiisyada inay si fiican uga shaqeeyaan markaa kadib ay soo baxaan laakiin meel fog oo banaanka airportka muqdisho iyo xilkoo loo dhiibo kabacdi hadduu laada laba sanaan humaynaa dadka ka baxayna qofka mas-uuliyaddaaya laba sano dadka ka baxayo xaqiiqda dhabtaa taas waxa weye marka taasaa loo baahiyaynu marka taas waxaan uga jeednaa dadkeenaan xogogaalka ah ee waddanka joogay waa in ay fahmaan meesha dhibaatadu ka jirto intaa marka laga tago dabcan arrintaana waa sii dabageli doonaa shan qof aad soo saari doontaan shantaa qof iyo iyo iyo anigoo ku lafaadoona lix ku ana kuwii horey usoo dhismayna dabcan in mar walba lagu dhiirigeliya haweenka doorkooda inay siiyaan kuwa hadda dhismaya hiiraan iyo shabeelada dhexe ka mid tahayna door fiican in ladinka siiyo intaa marka laga tago waxaan soo jeedin lahaa abaabulkan iyo hawshaan inaad halkaa kasii wadaan aan la joojinin albaab walba la garaaco ayadoon ahayn wax lagu xumaynaynin in loo yeedho mas-uuliyiinta meel walba la tago miiska aad saarataan soddon boqolkiiba iyo ka badan gabdhuhu inay helaan aaday muhiim u tahay aadayna laga maarmaan u tahay waana wax sharciga oo la saxiixay laakiin in la fuliyaa la rabaa keliya soomaalida dhibaatadeedu waxa waaye wixii waa la saxiixaa laakiin fulinta wa fulinta in xoogga la saaro marka Eh, qodobka labada qodob aan rabaan inaan ku daro waxay tahay annaga mas-uuliyadda iyada iyo muhiimadnu waa xilligan hadda maanta la joogo amniga dhinaca amniga dhinaca amniga haweenku haddaanay door ka qaadanin ma shaqaynayo gobol iyo degmo iyo iyo xaafad meel walba guri walba waxaa jooga hooyo soomaaliyeed guri aan hooyo soomaaliyeed jirin waa saa sheegaysaan waa aqal mugdiya aqal mugdiyana dicil kuma noqon marka guri kasta nalaa ka shidan nalka ugu horeeya waa haweenka adinka marka haddii nalkaa shida nalkaagaa lagu hoos nool yahay qof dhib wada nalkaaga ku hoos nool nalka adiga aad tahay guriga ay finaysid qofaa ku hoos nool dhib wada qofkaas fiiri war gurigaan horta yaa igula nool ii sheega dadkaan muxuu yahay kan muxuu yahay maxaa ka shaqaysaa waa aqoon jiga iyo hawryaraan waa iyo eedaan waa ma shaqaynayso marka uu dhibkaa sameeyo makhaayad cunto laga cunayaa shala la qaxiy yaa ku jiray oday curyaana ku dhintay yaa la dilo wax lagu sameeyey kaasina gurigu ku yimid hooyo joogto kan dhibka geystay guri hooyo joogto ku yimid waxaa la rabaa arrintaas marka inaan inaan inaan ka wada qayb qaadano dhammaantan isu taagno qodobka ugu dambeeyan jeclaa inaan ku dara arrinta abaaraha waayo arrinta abaaraha runtii ee gurmadku waa waa waa waa xoogan yahay abaartuna aaday u xoogan tahay laga bilaabo ee ee ee soomaaliya ee dhinaca ee somaliland ilaa iyo inta kale oo dhan ee inkastoo satellite-ku sheegaya inay xoogaa roon tahay meelaha qaarkood laakiin roonaantii waxaa soo dhex galay ee webiyadii oo dhibaata ka taagan waxaan rabaa inaan marka haweenka soomaaliyeed usoo jeediyo haddaad isu taagtaan abaaraha in wax laga qabto ee wax badanaa ka qabsoonayo maanta waxaan biyo ka dhaaminaynay garbahaari inaan biyo u dirno actually weli maanaan ka dhaamin u dirno ee meelo ka mida baraawe iyo meelo ka mida degmadan afgooye iyo washir iyo gobolladan dhexe qaybo ka mida arrimahaasi waxay u baahan yihiin in si deg dega looga looga hawlgalo waxaan codsanayaa haweenka inay isu taagaan oo aad barnaamijka ka qayb qaadataan qayb ka mid a haweenkaa ku jirta runtii hawshaas oo nala waday iyo qaybo badan oo kale oo runtii dadka aada muhiimka ugu ah bulshada ay ka joogto walaasheen shariifo waxaa la rabaa barnaamijkaasi inaad xoogga saartaan tiimkiina kalena guddiga keliya inaan lagu koobin kulli laga wada qayb qaato oo aan dadkaa soomaaliyeed maanta biyo siino biyo u baahan yihin waxaa ugu daran waa biyo nolosha waa biyo booyadda halka booyad waxay joogtaa laba boqol oo dollar ama saddex boqol oo dollar meelaha afartanka kilomitr la gaadhsiinayo inaan dadkaa marka biyo u dhaamin weyno xataa qofka hadduu sadaqaysta hal booyad booyad dad iyo xoolo duur jooga lagu waraabiyey wax ka fiican maanta malaas marka waxaan rajaynaynaa haweenka dib isugu noqda tiimankiini dib u arka ganacsatadiini dib u arka gaalo iyo ajaanib iyo international community iyo hay-ado waxay keenaan waxay keenaan ama soo wadaan waxay noo imaanayaan waa mahadsan yihin shaqay soo wadaan laakiin waxay imaanayaan marka roob do-o oo booyadihii ayna mari karin meesha maanta waxaa yaroo innaga iska guran haddaan intaynan hadda mi labaatan dollar iska qaadno hadday shan boqol oo dollar rabato waxaa waaye waxaa laga yaabaa shan booyadood oo booyadiiba ay boqol fuusta ku jirta ilaa ay dad soomaaliyeed gaadhaan isla hadda haddaan iska qaadana galabtaan diri karna waraaqo badan lama qoraayo maxaan ku idhahda telefoonada badan iyo imaylo badan laysuma diraayo waryaa lagu diraa hebelo waakaas haye dadkii soomaaliyeed waa cabaayaan haween soomaaliyeed oo halkaa jooga ama umulay ama dhalaaya ama caruura ayaa u baahan ina ina inay gargaarka helaan waxaan rabnaa marka fursadan aan uga faa'iidaysano inaad dadkaa soomaaliyeed aada isu taagtaan shan maalmood iyo saddex maalmood bisha hadda maanta waa toban sida aan arki jirnay shan iyo tobanka bishaan roobaa da-ay haddii aan la yidhaah haddaanu ka horbadiyo shantaa beri dadka aan biyasino oo ilaa berrito aan jawaab gaadhsiino haddii aan la yidhahdo boqolka dollar labada boqol ee dollar kunka dollar labada kun ee dollar waxay tahay inta laysku dardaro in halkaas la gaadhsiiyo ee guddigana waxaan ka codsanayaa inay arrintaas ay a waa ballanay berrito laakiin berrito waxaan rabnaa in ay war naga baxo oo oo lacag naga baxo ay gaadho dadkaas oo ayna waran aqoonin sidii somaliland baan ugu gurmanay waan u gaadhsiinay gurmadka wixii hadda dadka soomaaliyeed ay bixiyeen meesha la geeyey biyaha mar hore lagu cabay cuntaa lagu cunay daawaa lagu cunay dadkii already waa anficeen waxaa soo socdaa ma anfici doonaan haddii ilaa maanta aan la gaadhsiin lahayn dadkaa dhibaata gaadhi lahay marka intaas aan samayno inaan intaas aan aan u gurmano intaa wixii ka dambeeya aniga in badanaa idin mahad celinaya marar badanaa isu imaan doona haddii alla yidhaahdo sharo badanaa yeelan doona soo dhawaada yaaraa idinahay meel walba iyo xilli kastoo la yeera haddii alla yidhaahdo
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig ayuu ahaa waxaana ka horreeyey batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo iyana munaasabadaasi ama kulankaasi haweenku ay la yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadashay ee qaybna ka ahaa eh, mas-uuliyiinta ay kulanka la qaateen barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal eh, raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idin kaga imaanaya qaybaha dambe ee barnaamijkana waan isla soo gaarnay eh, ciidamada kumaandoosta soomaaliya oo howlgalla ka fuliya deegaano ka tirsan eh, jubbooyinka howlgalkan ay qaadeen ciidamada kumaandoosta soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan jubbooyinka iyadoo howlgalkii ugu dambeeyey uu ka dhacay xalay saqdii dhexe markii ay ciidamada duulaan ku qaadeen tuulada janaac cabdalle oo dhinaca galbeed qiyaastii lixdan kilomitir kaga beegan magaalada kismaayo markii ay halkaasi ciida- ciidanku gaareenna waxaa isaga firxaday kooxihii horay u joogay ee argagixisada al-shabaab ama ugus sidoo kale ciidamada soomaaliya ama ciidanka soomaaliyeed ayaa gudaha u galay habeeno ka hor tuulada kamsuumo halkaasna waxaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen kooxda shabaab iyadoo sidoo kalena ciidamada ama ay ciidanku galeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe halkaas waxaa ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada kumaandoosta soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab waxaana kooxda shabaabka halkaasi lagaga gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah halka sideed kalena lagaga dilay halkaasi oo maleeshiyaadkooda ka tirsan afhayeenka laamaha amniga jubbaland ama maamulka jubbaland sayid axmed maxamed maxamuud axmed carab ayaa sheegay in howlgalkan ay qaadeen ciidamada kumaandoosta soomaaliya kaasoo ka dhacay deegaano ka tirsan jubbooyinka ujeeddada laga lahaana ay tahay sidii guud ahaan jubbooyinka looga sifayn lahaa argagixisada al-shabaab howlgalladan ayaa waxay ku soo beegmayaan wakhti ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka jira magaalada kismaayo si loo xoreeyo deegaanada farakutiriska ee ay gacanta ku hayaan kooxdaasi argagixisada ee al-shabaab barnaamijka dhacdooyinka maanta gunaanadkiisa iyo gabagabadiisa ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal maxamed cabdi ayaa farsamaynaya aniga horcadiya barnaamijka oo idinla socodsiinaya intaan mar kale kulmayno hadduu aa baydno dhammaanteen waxaan idinkaa tegaynaa wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته